markana kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha sahre ciidla nuur iyo ibraahim daandure
waa hagaag galab wanaagsan baanu dhegaystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa barnaamijkeenii waa barnaamijkeennii waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha toddobaadkan telefoonada ayaa aad u badan dhegaystayaasha telefoonadooda ku soo diraya imeilka maadaama oo toddobaadkii hore ay ciidahayd oo ay dhegaystayaal badani jeclaayeen in ay iyagu hawada ka salaamaan asxaabtooda eheladooda iyo dadka ay jecel yihiin hase ahaatee dhinaca waraaqaha ayaynu ku hormari doonaa inaga oo dhegaystayaashaasina fursadooda siin doona ibraahim inoo soo qabo warqadda ugu horeysa warqadda ugu horeysa waxa ay ku bilaabatay marka hore waanidin salaameynaa shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a gaar ahaan zahre ciidle iyo cabdulcasiis waxaana habig yidhaahdeen salaad budul faarax iyo macalin maxamed axmed khaliif iyo cabdirashiid maxamed jilaaye iyo waxay yidhaahdeen faysal xayir qaabsan iyo khaliijo xasan sheekh iyo duweexi axmed barrow iyo xuseen axmed yarow iyo waxay yidhahdeen aabe cabdicasiis xabsan iyo wabar cabdirasaaq sheekh cabdulaahi iyo zahre maxamed axmed waxaa dhammaantoodna ay joogaan qoonay bohol garas iyo jigjiga waxayna hambali u dirayaan axmed cabdilcasiis xasan indho jacayl iyo waxay yidhahdeen xaliimo macalin axmed shankaroon oo dhowaan isguursaday waxayna leeyihiin arooskiina bashbashii barwaaq inaad kala kulantaan ayaana bida kaga baraynaa amiin amiin allaha aqbale warqadanina waxay naga soo gaadhay asxaab tiro badan waxaana leeyihiin waxaanu salaamaynaa dhammaan shaqaalaha v o weda gaar ahaan bay yidhahdeen sahre ciidla nuur ibraahim xasan daanduray iyo weliba maxamuud mascade waxaa halkan hambalyo meher ka diraya bay yidhaahdeen hooyo faadumo cali dheere iyo aabbo xasan jaamac xuseen iyo abtiyo axmed cali dheere iyo adeero faarax xuseen jaamac iyo habaryaro xaliimo cali dheere iyo adeero faarax jaamac xuseen iyo walaala bay yidhaahdeen xasan jaamac dhammaantood waxay leeyihiin hambalyo iyo bogaado naga gaadhsiiya jaamac xasan jaamac brown iyo marwadiisa xamdi maxamed mustafe oo arooskoodu ka dhacay dalka finland bishii julaay labada kun iyo labaiyo tobanka bay yidhahdeen waxalaana isku waara warqaddanna waa hambalyo waxaa weladin loogu soo qoray aamine cabdulaahi kibaar iyo nafiisa maxamed warsame iyo suldaan maxamed warsame iyo axmed maxamed warsame iyo xuseen maxamed warsame cayduruus maxamed warsame fadxiya cabdulaahi raage hooyo maryan yoonis maxamuud aabbo cumar jibriil bile iyo maxamuud cumar jibriil iyo madar maxamuud cumar iyo cabdicasiis maxamuud cumar iyo cabdiraxmaan cumar jibriil iyo waxay yidhahdeen firduus cumar jibriil iyo fadxiyo cumar jibriil iyo shabcaan cumar jibriil iyo juwayra cumar jibriil iyo khadar cumar jibriil ismaaciil cumar jibriil iyo maxamed cumar jibriil waxaanay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan maxamed cali nuur caqli iyo waxay yidhahdeen shukri maxamed warsame oo dhowaantan meerkooda uu ka dhaca magaalada hargeysa oo leeyihiin guur keyr qaba ayaan eebeda kaga baraynaa aamiin ayaana naguna leenahay aamiin allaha aqbala ee warqadanina waxay naga soo gaadhay ayayo aamine ismaaciil cali iyo waxay idhahdeen hooyaday macaan khadre xaaji cali xasan iyo carruurteeda cusmaan xaaji cali xasan iyo xaaskiisa iyo maxamed xaaji cali xasan iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo caasho xaaji cali xasan odaygeeda iyo carruurteeda iyo saynab xaaji cali xasan iyo odaygeeda iyo carruurteeda iyo sahra xaaji cali xasan iyo odaygeeda iyo carruurteeda iyo xaliimo xaaji cali xasan iyo carruurteeda dhammaan dadkaasi hambaliyo meher wacan waxay u dirayaan boqorka iyo boqoradda axmed maxamuud barkhadle iyo saynab maxamed colaad oo meherkoodu ka dhacay gaar ahaan hoteel karoon baa layidhi laakiin lama soo sheegin magaalada uu ku yaallo waxaan leenahay qoyskaasi bashbash iyo barwaaqaan idiin rajaynayna waa hagaag warqadan waxa ay naga soo gaartay faysal xayir qaasim waxa uu joogaa jigjiga waxaan jeclaha buu yuri inaan salaamo hooyaday faadumo gurxan moxamed iyo aabbo xayir qaasin cabdi iyo waxau yidhi xaaskayga faadumo mursal geeddi iyo carruurtayda iyo wuxuu yidhi daybo barre cagaarane iyo carruurteeda iyo nuur xayir qaasin iyo xaaskiisa iyo sacdiyo cumar sulub iyo carruurteeda bishaaro xayir qaasin iyo waxa uu yidhi cabdulaahi xayir iyo xaaskiisa carruurtiisa iyo xasan xayir qaasin iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo aadan xayir qaasin iyo xaaskiisa carruurtiisa iyo eedusareedo cali macalin iyo carruurteeda iyo aabbo gurxan maxamed iyo xaaskiisa carruurtiisa iyo axmed shukri dool iyo dhammaanba ilmo shukri dool cabdiraxmaan maxamed qaasin hiilaye iyo waxay yidhaahdeen dhammaan asxaabta waxaana ay kala joogaana degmada bohol garas ee gobolka gedo jigjiga diidacaano iyo waxa uu yidhi doolow bay waxaan filaynaa inay ku dhegeysanayaan waa tahay ibraahim bal dhinaca waraaqaha intaa haddii aynu ku yara hakinno markan heesta koowaad ee barnaamijka ee aynu ku wada nasanayno aniga adiga iyo weliba dhegaystayaashu inoo soo qabo waa heestayaal kudhigeedu ahaa lugooyo hormay kugu dambaysay waa fanaanadda binta cumar ragacad
axtigaynu laba sano ludinaynaynayho alaaba toosna haddii la tuu galay alaaba toosna haddii la tuu galay axtigaynu laba sano ludinaynaynayho alaaba toosna haddii la tuu galay alaaba toosna haddii la tuu galay Thank you Yeah. Thank you. nafsiga labada darab gallaglaasa kugu idhi nafsiga labada garab gallaglaasa kugu idhi sidaan kugu laabi kacay adigu labihown yahay sidaan kugu laabi kacay adigu labihown sabsida la saaro dad la dhigay hadday tahay sabsida la saaro dad la dhigay hadday tahay arrintaani sidii libin kulamaani howlaha sabsida la saaro dad la dhigay hadday tahay sabsida la saaro dad la dhigay hadday tahay Yeah.
waa tahay finaanadaasi binti cumar gacal iyo heestaasi lugooye haddaynu intaasi kaga nimaadno ibraahim bal dhegaystaha ugu horreeya ee khadka telefoonka ku jira aanu baaqo hallo
dahra waxaan kasoo hadlaa sacuudiga waxaa la yidhahdaa khaasatan damaam magaceydana waxaa la yidhahdaa xuseen xasan weliya xuseen yaa salaamaysaa daandurig waxaan salaamaya awalan daadiyaha daadiyahaalka ee, barnaamijka ee, salaamaha ee, kadibna dadka muslimiinta ah ee, khaasatan dadka soomaalida ah oo maxaa la yidhahdaa maadaama ciidda ay nagu dhoween ee, waxaan leeyahay horta ciid wanaagsan intaas kadib waxaan salaamayaa hooyaday iyo maxaa la yidhahdaa wiilkayda dhammaan dadka magaceyda iyo muuqeyda yaqaana haye si fiican muu ciida adiga anaa alxamdulilah waa waan ciidnay weliba hadda ciidaan ku- ku guda jirnaa waa tahay annaguna waa ku salaamaynaa ha waa tahay zahroy dhegeysto kale ayaa hawada ku jira hallow waad mahadsan tahay muuse maxmed xasan muuse puntland ku magac dheerahay waxaan ku suganay dalka imaaraadka magaalada dubay waan gartay muuse ee ku soo dhowow barnaamijka mar kale ee yaad jeceshay inaad halkan ka salaanto wallaahi waxaan jecelahay dad badan laakiin eh, eh, waxaan salaamayaa oo dee salaanta u horeynaya aabbahay iyo hooyaday oo maaragtay xabiiba qaani ducaale iyo maxamed xasan maxamuud oo ku nool hargeysa waxaan kaloo salaamaya walaaladay oo ay u horeyso ruqiya budle maxaan ku dhahdaa siib budle eh, sacad budle khadra budle faalimo budle mustafa budle iyo hooyadii waxaa kaloo salaamaya qoyskayga oo ay u horeyso xaaskayga fatix cabdi cabdalle sacad muuse seex muuse subeer muuse sakriye muuse siciide muuse samdo muuse sabaax muuse oo dhammaantood ku sugan hargeysa waxaan si gaara doonaya inaan u salaamo eh, madaxweynaha qaranka somalilan axmed maxamed maxamuud siiranyo waxaanu aadna aada u salaamaya nimaanu saaxiib nahay oo ah taliyaha ciidanka madaxtooyada somalilan general faysal kamil ciise iyo xaaskiisa fayse ciise oon iyagana leeyahay ciid wanaagsan dhammaan dadkaasoo dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak nabadgelyo walaal adigana waan ku salaamay iyo bahda v o eda waa tahay intaa haddaynu ku soo dhaafno dhegaystayaashaasi innagoo u soo noqon doono dhinaca telefoonnada bal dhinaca heesaha aynu ku wada nasanno bannaanka nuur daalacay iyo weliba heesta
dhinacii warqadaha ayaan ku noqonaynaa zahro warqaddan waxay naga soo gaartay cabdiweli axmed xuseen oo ku magac dheer cabdiweli guudle waxaan jecla uu yidhi inaan salaamo hooyo qaali xuseen abuukar iyo hooyo aamine xuseen abuukar iyo waxa uu yidhi saynab xuseen abuukar iyo waxa uu yidhi deeqa cabdulaahi inshaar iyo ruweyda cabdiweli axmed iyo waxa uu yidhi abshir cabdiweli axmed iyo xabse cabdiweli axmed iyo waxa uu yidhi walaalahayga oo kale ah fawsiyo axmed xuseen foos guudle iyo nuur axmed xuseen nuur guudle iyo waxauu yidhi deeq axmed xuseen iyo cabdi axmed xuseen iyo shanti axmed xuseen nuur axmed xuseen iyo umulkheer axmed xuseen dhammaantoodna waxay kala joogaan buu yidhi waqooyi bari kenya gaarisa iyo soomaaliya waxaana aan leeyaha buu yidhi ila dhegaystay heestan waxaan filaynaa inay ku dhegaysanayaan waa tahay ibraahim warqadan markaan gacantayda ku jirta waxay naga soo gaadhay asxaab dhammaantood aan wada garanayo aad baan idiin salaamaya waa wariyayaal ku sugan magaalada hargeysa guddoomiyaha wargeyska geeska afrika kamaal axmed cali maareeyaha wargeyska jamhuuriya mustafa sacad tifaftiraha wargeyska geeska afrika maxamed xuseen jaamac raambow guddoomiyaha wargeyska ogaal cabdiweli faarax jaambiir guddoomiyaha wargeyska foore maxamed ilkacase tifaftiraha foore baa layidhi sadaam maxamed guddoomiyaha wargeyska saxafi cabdifataax maxamuud caydiid tifaftiraha wargeyska saxafi mustafe sheekh cumar geedi tifaftiraha wargeyska haatuf waa axmed cali cige tifaftiraha wargeyska saxansaxo saleybaan ibraahim xaashi agaasimaha telefishinka hon cable t v waa maxamed cabdi sheekh ilig ayuu ku magac dheeryahay agaasimaha telefishinka royal axmed cumar cadaane axmed saafi madaxa barnaamijyada ee idaacadda raadiyo hargeysa khadar maxamed cakuule iyo guddoomiyaha wargeyska waaheen maxamuud cabdi jaamac xuuto ismaaciil xuseen farjar waa wakiilkeenna somalilan dhammaantood asxaabtaasi oo uu soo raaco cabdilqaadir aadan carab mustafe maxamed cabdi mustafe janaale cabdifataax ismaaciil mursal iyo asxaab kale oo tiro badan waxay hambalyo iyo bogaadin iyo duca hawada u soo marinayaan maxamed cumar cabdi maxamed ciro iyo boqoradda fahiime axmed cabdi oo dhowaanta meherkooga uu ka qabsoomay hoteelka crown ee magaalada hargeysa ilaahay waxaanu uga baryaynaa bay yidhahdeen aqalgalkooga inuu ku gaadhsiiyo nabad iyo barwaaqo annaguna waxaanu leenahay hambalyo taasi lamida ayay bahda v o e dhan hawada u marinaysaa maxamed ciro iyo marwadiisaba waxaan leenahay isku waara ubad khayr qabay ilaahay ha idinkala siiyo bashbash iyo barwaaqana warqaddan waxay naga soo gaartay cabdisaaq xaaji cumar iyo eedo xaliimo sheekh yuusuf eedo sokoro sheekh yuusuf iyo ayayo macays ibraahim iyo aabe xaaji cumar sheekh iyo hooyo muslimo iyo dhammaanba reer xaaji cumar waxay kala joogaan sacuudi arabiya iyo soomaaliya waxaana yidhaahdeen waan idin salaamina haddii aad tihiin bahda v o a washington ee hambalyada iyo heesaha annaguna waanu idinka guddoonnay waxaan jeclahaba yidhaahdeen inaan salaan iyo taaniyad u dirno xasan xaaji cumar sheekh iyo raaxo macalin cabduqaadir oo waxay yidhahdeen wiil ugu dhashay gobolka bakool xudur wiilkaasna waxaa loo bixiyey cabdinaasir waxayna leeyihiin cabdinaasir ducada xaggiina la waayay zahraye waa hagaag ibraahim wiilkaasi yar waxaan leenahay soo kor soo barbaar noqonkii dalkiisa iyo diintiisaba anfaca bal dhinaca heesaha mar kale haddii aynu ku nasanno intaynaan dhinaca telefoonada iyo dhegaystayaashaasi intaynaan u gudbin cabdidiini iyo heestii xaqa waale xabiibtaa jeclaay maxaa xili habeen badan xijo waayo guri maran xusuustii harkeeni xiisuu idaashaday xabiibtaa jeclaay maxaa xili habeen badan xijo waayo guri maran xusuustii harkeeni xiisuu idaashaday xalkeeni berigii cidkaan abuuriyo xaragada hankeeni ku xariiqnay reer wacan xalkeeni berigii xididkaan abuuriyo xaragada hankeeni ku xariiqnay reer wacan xukunkii xukunkeeda dunida eed baa xariiqo jacayl jacayl jacayl iso badanaaye xaqa waalidku waali xaqa waalidku culuso xukunkii xukunkeeda dunida eebba xariiqo jacayl jacayl jacayl iso badanaaye xaqa waalidku waali xaqa waalidku culuso xabiibkii naftayda jacaylkii xadaafyo xijin waaye dhooftii xisaha agacaashaqa ku xayndaabay niyatii xabiibkii naftayda jacaylkii xadaafyo xijin waaye dhooftii xiisaha agacaashaqa ku xayndaabay niyatii xulo sida nin tabiyo baadi xogteeda raadshaan xubigaaga awgii ku ag meedhay xidho madhan xoolo sida nin tabiyo bacdi xogteeda raadshaan xubbigaaga awgi ku ag meedhay xidho madhan xukunkii xukunkeeda dunida ee baa xariiq- waa tahay dhinacii dhegaystayaasheenna iyo teleefanada ayaan markana ku noqonaynaa hallow waa maxamed cabdishakuur macalin kasoo hadlaya magaalada sanca ee caasimada dalka yemen ugu horeyn waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogaan waxaan jeclahay inaan halkan aan ka salaamo hooyaday macanto nuure cismaan sheekh ciise ayeeday xabiibo cismaan habaryar maymuun abti cabdikariim abti xaashi abti cabdiraxmaan iyo walaalkay sharma arke habarirtay shariifo macalin axmed lugoole habarirtay safiya cismaan sheekh ciise hani cismaan sheekh ciise hodan cismaan sheekh ciise abtigay cabdalla cismaan sheekh ciise iyo dhammaan intaasoo ku kala sugan soomaaliya muqdisho etoobiya holland iyo dunida meel bay ka joogaan waxaan kaloo jeclahay inaan salaan halkaa usoo mariyo ciid mubaaraga awgeed eedayaashay oo kala ah safiyo macalin xasan shukri macalin xasan adeerkay cabdinuur macalin xasan iyo eedaday sahre macalin xasan iyo adeerkay maxamed macalin xasan salaamaya aabahay cabdishakuur macalin ha waan gartay aad iyo aad baad umahadsan tahay ee dad tiro badan baad xafiday dabcan oo aad jeceshay inaad salaan u dirtid ee dadkaasi oo dhan malaha meel baad kusii qoratay soo sidaa maaha maya maskaxda ka haya saare cilla nuursama adiga waan ku salaamaya naftirkaaga iyo dhammaan bahda idaacadda v o a waad ku mahadsantihiin walaal gaar ahaan adiga ku mahadcelinayo waa mahadsantahay walaal adiguna dhegaystaha xiga haddii aan ibraahino u baaqo halow walaal kusoo dhowow barnaamijka walaal waan dhowahay mahadsanid walaal magacayga walaal waxaa la idhaha saciid maxamed nuur casharaad waxaan ku noolahay dalka malaysia waxaana waxaan ahay arday wax ka bartay dalka malaysia weliba maadada i t-ga kuwaalalambur maa joogtaa haa walaal kualanbuur baan ku noolahay haye waxaan halkan aada marka hore uga salaamayaa shaqaalayiina v o eda dhammaantiin waxaanan ku xijisiinayaa hooyaday aabahay maxamed nuur casharaar iyo hooyaday khabre cali axmed oo jooga iminka saacadan ku sugan dalka ingiriiska gaar ahaan london waxaan kaloon halkan ka salaamayaa dhammaan familigeyga walaalahay oo kale ah subeer umroon fikriye yaxye iyo caashimarwo iyo walaashay kale ladhaahdo abnaabaayo waxaa kaloona halkan ka salaamayaa habriirahay iyo adeeraday edooyinkay abjaaladay dhammaan halkan midka kaleta waxaan aada uga salaamayaa ayaday aan aada u jeclahay xabiiba sheekh muumin gaafane weliba iyo inta taqaana muuqayga iyo magacaygaba inta taqaano dhan baan aada halkan uga salaamayaa waa ta aad baad umahadsan tahay annaguna waanu ku salaamayna waa saaxbi walaal aada baad mahadsantihiin waa markii ugu horreysay v o eda aan weliba ka hadlo weya laga doowo dhinaca waraaqaha ayaynu ku noqonaynaa ibraahinow warqadda markan gacantayda ku jirtaa waxay naga soo gaadhay aabbo axmed aw nuur iyo waxaa la yidhi hooyo deeqa nuur ducaale iyo hooyo sabaad aw saleebaan aare malyuun axmed aw nuur iyo dhammaan caruurteeda xuseen axmed aw nuur iyo waxaa layidhi xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo faas- faa'iise axmed aw nuur iyo saygeeda iyo maxamed amiin axmed aw nuur hodan axmed aw nuur sayid cali axmed aw nuur iyo mubaarak axmed aw nuur iyo waxaa layidhi fadxiya maxamed aw nuur iyo xamse maxamed aw nuur iyo xaaskiisa iyo xasan maxamed aw nuur iyo adeero khadar aw nuur iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa hooyo xaawo iimaan iyo abtiye maxamed nuur ducaale iyo xaaskiisa iyo maryan cabdilaahi nuur nimco cabdilaahi nuur iyo caruurteeda iyo waxaa layidhi khadre yaasiin kaahin iyo wiilkeeda maxamed amiin cabdikariim dhammaantood dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan meherka cabdirashiid xasan yuusuf iyo fardowse axmed aw nuur oo dhowaanta meherka uu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxaa leeyihiin ilaahay ha idinku gaadhsiiyo qalgalkiina bashbash iyo barwaaqo warqadana waa taaniyadu waxay naga soo gaartay maxamed diiriye shiiraar iyo cabdirashiid cusmaan shimbir oo ku magaca dheer cabadheere iyo waxay idhahdeen cabdi daahir guure iyo maxamed jareer iyo xuseen cali tokyo iyo maxamuud sheekh cali iyo cilmi dhaqane iyo shire nuur dooy guhaad cabdulla xambe iyo xirsi muumin taakow salaad maxamed xasan iyo daynabo sheekh maxamed iyo sheekh cusmaan maxamuud muuse iyo aamine axmed daahir iyo waxay yidhahdeen safiya xaaji shafad iyo mahado cali xuseen iyo waxay yidhahdeen ugu dambaysta maryan cumar lugoole waxaana ay jecel yihiin in ay taaniyad ay hawada u marayaan cilmi nuur axmed iyo maryan maxamed xasan oo ku aqalgala bay yidhahdeen magaalada beledweyne waxaanay leeyihiin wiil iyo caano gabar iyo malab
weliya caana gabadh iyo malab
tani intii aan idaacadaha bilaabay wiil iyo caani gabar iyo caanaan maqli jiray malaha lagu soo daray
toddobaadii horena waxaan arkayay iyadoo la leeyahay wiiliyo caano gabadh iyo subag marka dambena wiil iyo caano gabar iyo caano iyo maraq
warqadan ibraahim waxay naga soo gaadhay caraale maxamuud jaamac iyo maxamed siciid cabdilaahi iyo maxamed axmed jaamac calowley barkhad maxamuud kaariye iyo cabdifataax ismaaciil mursal iyo xasan cumar xasan siciid maxamed askari iyo mustafe cabdi maxamed janaale iyo xamse cali bulbul iyo maxamed cabdi boosh cali jaamac maxamed iyo cabdikariim maxamuud shirwac waa cabdixakiin maxamuud shirwac iyo maxamed xasan dirir siciid khadar cabdilaahi iyo siciid cawil axmed iyo saleebaan ibraahim xaashi barkhad ladiif cumar iyo ismaaciil xuseen farjar iyo cumar maxamed faarax khadar macalin deeq iyo najax aadan cunaaye iyo cabdiqani cabdilaahi asbaro iyo weliba cumar samriye dhammaantood akhyaartaasi hambaliyo bogaadin waxay wada usoo marinayaan maxamed cumar cabdi ciro iyo marwadiisa fahiime axmed cabdi meerkooda koob iyo labaatankii bishan ogost ee aynu ku jirno ka qabsoomay magaalada hargeysa gaar ahaan hoteelka crown waxaan ilaha uga baryaynaa inuu ilaahay ka dhigo bashbash iyo barwaaqa qoyskii aqalgalkooda ku gaadha waa tahay zahro waxay warqad naga soo gaartay cabdirashiid sheekh maxamed iyo qaasim macalin maxamed iyo waxay yidhaahdeen maxamuud maxamed muxamed iyo maxamed sheekh cabdulaahi iyo sacadiyo sheekh xasan iyo xaliimo sayid cabdiweli iyo waxay yidhahdeen ikhyaar sheekh bashiir iyo firdowse mukhtaar cabdi safiya xuseen faarax iyo wadani maxamed dadkaas waxay kala joogaan soomaaliya iyo kenya waxayna tahniyad meherhawad u marinayaan maxamed siraad geelle iyo waxay yidhahdeen zaare sheekh xasan maxamed oo meherkooda uu ka dhacay deegaanka dhadhaab gaar ahaana xerada qaxootiga ee xagadheere waxaana ay leeyihiin allaha idinka dhigo kuwii guur khayr qaba eebbe uu gaarsiiyo oo la kulma nolol raaxo badan aamiin ayaan aniguna leenahay annaguna waxaan leenahay ilaahay ha aqbalo warqadanina waxay nooga timid mukhtaar yuusuf mooge iyo axmed sheekh nuur ducaale axmed biito iyo fu-aad cabdi obsiiye iyo cabdiraxmaan cabdikhaaliq baashe iyo cabdirasaaq maxamed xuseen buureed doctor xamse maxamuud cabdilaahi iyo maxamed axmed xuseen iyo cabdiraxmaan sacad muuse iyo xamse cabdilaahi yoonis iyo subeer xaamud ibraahin iyo brofeser cabdisamed cigee habane mahdi cabdilaahi rabiile iyo maxamed xuseen maxamed maskax cabdiwahaab sheekh cali maxamed iyo amaal cabdiraxmaan sheekh cilmi cabdiraxmaan cilmi maxamuud iyo shabcaan axmed xaaji iyo cabdilqaadir dayib askar maasha allah warqadu dheer amaba iga dhammaanayse mustafe cali faarax iyo xamse maxamed cabdilaahi malbaas iyo kayse daahir axmed iyo maxamed geel caynaanshe baa layidhi waa geedi caynaansha idhaahdee maxamed geedi caynaanshe mustafe sheekh ismaaciil iyo khaalid axmed cabdi maxamuud cabdi yuusuf yaan ka tegin dhammaantood dadkaasi hambaliya bogaadin iyo duca aan lasoo koobi karin waxay hawada usoo marinayaan khadar yuusuf mooge iyo hane maxamed cabdilaahi oo orooskoodu habeenkii xalay bay yidhaahdeen labiyo labaatankii bisha waa wakhti hore ayaa warqadda lasoo qoray markii la qorayay baana layidhi habeenkii xalay ahaa meeshii uu arooskaasi ka dhacay lama soo sheegin balse waxaan leenahay bashbash iyo barwaaqo allah idinkala gaadhsiiyo waa tahay dhinacii heesaha ayaan mar kale ku noqonaynaa zahro cabdi tahliil wasame codkiisi macaan
ama xalin fadhiyaayo la xanaani jiraayo daduntayo xeedha sida faras xullaalo aan xaalu faraago lugaan xayiiska daaqo dabaarka todno ama xalin fadhiyaayo la xanaanin jiraayo duduntaiyo feedha karugu xardho oo xuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaabto oo xuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaabto oo aan xajiiniyo oo aan xajiiniyo weli mudan xasiya buur oo xariirti shaalkiyo akaamihii la sudhaado koore loo xambaaro dhog ogaale fuulo وحوفت بوددا حواردا ليابو وحوفت بوددا حواردا ليابو ون orod ka xiiqayn qaar baa xaraameen وحوفت بوددا حواردا ليابو وحوفت بوددا حواردا ليابو والأرض كحيقين قرب حرامين marka aan xagaagiyo xubnahaaga eegaba xubnahaaga eegaba isoodaye xadantoodaye isoodaye xadantoodaya xugaantee sida xiita geelo xilligii gugi intaay xergeen odayaay ka foofshe ama wiilan xoogli inta ay xabaadheen xidharkii hagoogani daryowga oodeen sida xiita geelo xilligii gugi intaay xergeen odayaay ka foofsheen ama wiila xoogli inta ay xabaadheen xidharkii hagoogani eryowga oodeen ama ay xayaabliyo bannaanada xalxaliseed ama ay xayaabliyo bannaanada xalxaliseed kayn laba naqxadheen kayn laba naqxadheen irgugu xidhayn uu xabaashka dooguna gashaada gaadho robna uu xuluushoy wadhan tahay xareedii oo ay xaftiisiyo xigtiisiiba taalo oo ay xaftiisiyo xigtiisiiba taalo oo ay weelka xoorkiyo caanu xarfanayaan oo ay xaftiisiyo xigtiisiiba taalo oo ay xaftiisiyo xigtiisiiba taalo oo ay weelka xoorkiyo caanu xarfanayaan marka aan xagaagiyo xubnahaaga eegaba xubnahaaga eegaba waa tahay haddaynu intaasi kaga soo noqonno heestaasi yaxyax iyo fanaanka cabdi tahliil warsame bal dhinacii waraaqaha mar kale haddii aynu ku noqonno inoo soo qabo warqadda hortaada taala warqadda zahra ugu dambaysa gacanteeda haddii aan soo qabto waxaa inaga soo gaartay aamina ismaaciil cali iyo ayayu aamina ismaaciil cali iyo khatra xaaji cali xasan iyo caruurteeda iyo maxamed xaaji cali xasan iyo xaaskiisa caruurtiisa iyo cusmaan xaaji cali xasan xaaskiisa caruurtiisa iyo cabdi xaaji cali xasan xaaskiisa caruurtiisa caashe xaaji cali xasan odageeda iyo caruurteeda iyo saynab xaaji cali xasan odageeda iyo caruurteeda iyo sahre xaaji cali xasan odageeda iyo caruurteeda iyo ugu dambaysta xaliimo xaaji cali xasan iyo caruurteeda waxaana ay tahniyad u dirayaan axmed maxamuud barkhadle iyo saynab maxamed colaad oo meherkooda uu ka dhacay bay yidhaahdeen magaalada hargeysa waxayna leeyihiin guur kheyr qaba ayaan eebba idinkaga baraynaa amin annaguna waxaan leenahay allaha aqbalo warqadaasina gebi ahaanba barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ayay ugu dambaysay toddobaadka dambe dhegaystayaal inta aynu kulmayno waa sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daanduray oo idinku dhaafaya heestaasi dabacsan ee aadka u macaan oo aan jeclahay ilaa toddobaadka dambe inaad nagu sugi doontaan haddii ilaahay ogolaado xadra daahir ciga iyo cumar xasan roora
codkaasi macaan ee fanaanada khadra daahir waxaa ugu dambeeyey barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo ay si wada jira halkaan uga soo jeedinayeen ibraahim xasan daandure iyo sahre ciidla nuur halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a